hooyo sangaaba cali maxamed waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool magaalada garowe islamarkaana ku dhiiratay inay nolosha sagaal caruur ah oo ay dhashay ka maareyso iibinta cadayga cadaygan ayay ka keentaa deegaano hoos yimaada magaalada garowe iyada oo geysa meelaha dadku ay u badan yihiin si dadka ay uga iibsadaan sangaaba cali maxamed ayaa ka waramaysa qaabka ay cadaygan u iibiso iyo xaaladeeda nololeeda caruur badan baan haystaa sagaal caruur baan dhalay magarat saasla aaligeeda guri kiraa baan ku jiraa ma aboodo guri kirada ilma waxay ma bartaan daruufaa igu kaliftay baalkaa inaan gado oo xataa ilma xanuunsan baa ii jooga toban saddex sanoo kale iga xanuunsan dhakhtar i waxba uma aboodo saasla aaligeeda igu kaliftay marka inaan gado cadaygaan kiradaassoo nolol maalmeedka maalinka adigu wixii qutulyaankaygaan ka helaa iyo kiradaas oo daruuri ah layska weyn karin baan ka helaa sagaal baa ii joogtaa madee horey islaan waxaa iska dhuxul iyo qoryo iyo wax iska gadgadato guri iska fadhido balse wixii o dhan hadda waqtiga waqti culus buu noqday daruurta waxay igu kaliftay inaan cadaygaan gado aan suuqa fadhiisto aan nolol maalmeedka ka dayo baa igu kaliftay wax kaleo aan ka shaqeeyo aan qabtana ma garanayo soomaaliyeed walaaleyga waxaan le qofkii caawin kara wax igu tari kara inuu igu taro baan fariintaasaan buurbinayaan